Ururka Dhalinyarada Mustaqbal oo ka midoobay dhalinyaro ka nool magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiirana ayaa bilaabay ururiyo beesalanka Talgal inay la kacaawi dadka danyarta ee saameeyay fatahaada. Dhallinyaradan ayaa ka hor intii aan bilowno ololahan waliba xog ururin iyo ka sameynaa goobo ay ku nooliyiin dadka danyarta ah gaar ahaan xeryo Buugtaalo. Cabdi Goome Cabdi oo ah Gudoomiyaha Dhalinyarada Mustaqbal iyo waliba isugu warbiyay ololahan iyo waliba danta la kuleeyo.
wallaahi waxaa jira gudoomiye meelaydha jira guddi oo gaaraya sagaal guddi ayaa jira sagaalkaas guddi waxaa weheliya gudoomiye anoo ah iyo gudoomiye ku-xigeenkayga iyo xogahaayahayga kadib waa tashanaa markii aan tashanno kadib xaalad walba oo jirta markii ka tashanna gudoomiyaha ayaa laga rabaa marka inuu dadka waca oo wixii micnihi nin walba wuxuu awoodo uga qaada kadib lacagtaasi oo guddiga hor keena waxay gaaraysa kadib markii meeshii ku habbooneed lacagtaas la marsiiya ma aha wax oo nin walba iska aruurinaayo wax walba nidaamay leeyihiin nidaam nidaam uu dhisayay ururka nidaamkaas mar walba ku dhaqaaqnaa iyo shuruudo ayaa jira oo guddiga soo saaraan mar walba guddigaas wixii soo saaraana iyo ayaan ku dhaqaaqnaa mar walba ma aha wax oo aniga naftayga ani naftayga wax walba maskima maska maamuli kari aniga hogaankii ahaya laakiin waxaa i maamul an naftayga sagaal guddi ay maamusho sagaalkaas guddi qodobkii soo saaraana ayaan ku dhaqaaqaa oo u dhow gobolka ama deegaan ka baxsan haddii noqdaa in si si habaan ugu jawaabna haddii xitaa aan xaba haynin jeebkeena aan wax isku aruurina oo saas u gaar u gaarsiina dadkaas oo dhibaataysan ama wax walba oo ku saabsan oo adiga oo micnihii qof hadduu maanta meel miyi ah ama meel beedii ah dad oo wax oo micnihii dadaa wax ku noqday ama dadaa meeshaas ku dhibaataysan haddaan allah si aan u gaarna ma mar dhaaxay waxaa laga yaabaa in jeebkeena aan isticmaalno si aad oo hadda kuu sheegay marka dad saas u tashtaan nahay dad haddii tashtaan oo is aaminaan waa waxaa waaye horumarka meeshuu ku dhow yahay meeshaas waa